dhacdadii dhacday shalay oo taariikhdu ay ahayd bishii sideedaad koob iyo labaatankeedii baanu u nimid si aanu ula qaybsanno tacsida iyo murugada magaalada gaalkacayo gaar ahaan ama guud ahaan gobolka mudug waxaan dirayaa tacsi ku aadan dhammaan puntland oo dhan guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka iyo magaalo madaxdiisa gaalkacayo geerida ku timi dadkii aan waxba galabsan iyagoo shaqadoodii haya ama ha ahaadeen saraakiishii ciidanka ama ha ahaadeen shacabkii ama ha ahaadeen kuwii dhismaha gacanta ku hayay ha ahaadeen in allaale intii meeshaa ku geeriyootay waxaan leeyahay ilaahay naxariistii janno ha siiyo gacanka axdaran baa dishay sidii horeyba loo sheegay barta ay leeyihiinna dee diinteenna ayaa xustay oo inoo sheegtay inta dhaawacantay ilaahay ha u boogadhayo waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa inaan soo wada booqannay cusbitaallada magaalada ku yaalla saddex ka mid a cusbitaalka guud ee j m c iyo gurya samo saddexdaba waa soo eegnay lug baanu ku marray meel kasta intii khasaaruhu ka dhacay waddooyinkii ay soo mareen gawaaridii ay wateen yacni baaxadda uu lahaa qaruxu ay ku tala galeen iyadoo oo xilligaas uu ahaa xilli shaqo iyadoo shirar meesha lagu lahaa khaasatan dowladda hoose iyo counsilkii wasiiradii dowladdu ay joogeen wasiiradan wada hadlayey iyo wasiirka waxbarashada abshir yuusuf kulli waa wada joogeen waxaa joogay wasiiru dowlaha arrimaha gudaha waxaa joogay wasiir dowlaha duulista abdiqani wasiirro fara badan baa goobta ku ku sugnaa magaaladana joogay alxamdulilaah waa kuwan waas wadaag fadhinaa ilaahay waxba ma gaadhsiin kuwa ujeeddadu ay ahayd in la laayaana dee xogtu yeelkadeede wasiirka howlaha guud oo indhoweyd ba arlada joogay iyo wasiirka duulista iyo wasiir dowlaha arrimaha gudaha iyo runtii iyo saraakiisha kale ama gobol ha ahaato ama degma ha ahaatee waxay ahayd wax la doonayey in khasaare baaxad leh la sameeyo laakiin ilaah baa mahaddaa leh siduu u sheegay cabdirashiid wasiirka howlaha guud waxaa dadka soo gaadhay twenty percent maaha sida ay ku tala galeen ilaah baanu taa uga mahad celinaynaa waxaanu leenahay intii wax gaadheenna ilaahay caafimaadkiiniyo taamo deg dega ha siiyo wixii dhaawac ah dowladdu waxa ay ku tala gashay inay diyaarad ku qaaddo sida wasiirka caafimaadka ku warbixiyey bedidoodu waxa weeya wixii aan wax laga qaban karin in la qaado laakiin bedidooda intaanu soo eegnay aad iyo aad bay u fiican yihiin jab jab bay u badan yihiin hal nin baa ilaa iyo iminka aanu ognahay kolleyba dhakhaatiirtiina waa nagu soo socotaa warbixintiisa inay na siiyaan laakiin aan dareen qaybta hoose aanay lahayn wixii soo raacaba marka dhakhaatiirtu yimaadaane warkiioo buuro aanu helno dowladdu waxay ku tala gashay inay dibadda u qaaddo waana qaadmaya waana qaadaynaa haddii ilahay ogolaado ilaah baa mahaddaa leh bedidooda dad khubaraa ah oo dhakhaatiirah oo la aaminsan yahay oo muddo shaqaynaya khibrad aada u badan leh oo isku kalsoono lagu kalsoon yahay runtii magaaladuna ku kalsoon tahay baa jooga iyagaa gacanta ku haynaya waana la daweyn karaa dalka gudihiisaa lagu daweynaya hal shay oo muhiima baan rabaa ummadda soomaaliyeed oo dhan inaanu sheego sidii shalayba dhacday ama marar ka duwanba ay dhacday waxani waa wax yacni ku talagal dad is uruursaday oo ku fakeraya inay xasuuqaan ummadda soomaaliyeed cidnaba aanu naxayn ururada magac kastaba ha loo yaqaanee burcadiimeed baa loo yaqaanaayo dowlad degaanka soomaalida alqushaash baa loo yaqaanaa federaalkana ogus magac kastaba ha ahaadeena hal ujeedda un bay leeyihiin ujeeddadaasina waa inaanay cidba reebin ama soomaali ha ahaato ama ajanabi ha ahaato ama waxay doonaan ha arke ha ahaatee inaanay cidba reebin weeyaan waxaan hubaa inaanay tooda noqonayn ee ta ilaahay bay noqonaysaa haddana anigu hadda waxaan u arkaa nafla caarig inay yihiin waxyaabaha ay samaynayaan waxaa ahayn waxay ila tahay nina yacni nin tuugahoo jeebka ka siibaya xoogaaga kuugu jira way adag tahay inaad mar walba ka digtoonaataa hadda wuxuudi tuug tuugu tuuganimo ayay ku hadha haddaad aragtaan luuqluuqa ay soo maraan soo mareen waad yaabi lahaydeen runtii yacni nin baqaya oo banaya oo iyo ahaaye waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed haddii qarax dhaco waxaan uga digaynaa kula talinaynaa inaan lagu soo ururin la imanin aagga cid aan ahayn ciidamada amniga sugayaa inaanay imanin nimankani waxay ku talagelayaan marka ka hore dhaco inka dambe marka laysu soo ururo ay dadka qarxiyaan oo laayaan sida shalayba dhacday qarxii hore markuu dhacay qaraxaasi naf badan ma geysan laakiin kii dambe ayuu haa waxyeeleeyey iyadoo ciidamada amnigu rasaas la dhacayaan gaadhigaa isaga ah yuu qarxiyey ninkii qofkii watay runtii nin buuna ahaa suuqa warar baa ku jira inay qof dumar ahayd laakiin arushaasi ma jirto saraakiisha amnigu waxay noo caddeeyeen inuu nin ahaa kollayba warkiisa iyo xogtiisana dawladdu waa ku tala jirtaa hadda waxaanu haynaa yacni warar yacni meeshuu ka yimi iyo wuxuu ahaa insha allah marka aanu warar xaqiiqaa helana waxaan la la qaybsanaynaa ama u gudbinaynaa adduun weynaha